أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaartaynu jecelnahayo meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga andulus duhurnimada tan ugu doorka roon askar ka tirsan xabashida itoobiya oo bakhti iyo dhaawac ku noqday qarax ka dhacay magaalada baydhabo dagaal lagu jebiyey maleeshaadka murtadiinta oo ka dhacay deegaan dhaca bariga wilaayada hiiraan duulimaadyada diyaaradaha ee gudaha dalka soomaaliya iyo dibadda ayaa weli hakad ku jira kadib markii kooxda riddada ay lacago baadah ku soo rogtay shirkadaha diyaaradaha maleeshiyaad ka wada tirsan murtadiinta ayaa ku dagaalamay deegaan u dhexeeya gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe dowladda silibiyadda ah ee maraykanka oo si kumeel gaar ah u hakisay dhaqaalaha maraykanka uu siiyo waddamada uu taageero oo ay soomaaliya ka mid tahay xaaladda amni ee ka jirta dalka kenya oo sii xumaanaysa iyadoo saacadihii lasoo dhaafay dilal kala duwan ay ka dhaceen dalkaasi maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo dowlad diini ah u soo gebagabeeyey haweenka wax ku barta maraakiista degmada buulafulay ee wilaayadda islaamiga ah ee baay wilaayadda islaamiga ah ee bakool oo xarun cusub oo waxbarasho ka hirgelisay deegaan ka tirsan wilaayadaasi askari taa'ib ah oo ka soo baxay safka maleeshiyaadka murtadiinta oo isu soo dhiibay wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي
waa duhurnimo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka bisha rajab sannadka kun afar boqol afartan iyo lix xijri dhegaystayaal ku soo dhowaada warkii duhurnimo oo faahfaahsan askar ka tirsan xabashida itoobiya ayaa bakhti iyo dhaawac ku noqday qarax ka dhacay magaalada baydhabo warkaas iyo war kaloo ku aadan dagaal lagu jebiyey maleeshiyaadka murtadiinta oo ka dhacay deegaan dhaca bariga wilaayada hiiraan waxaa inoo soo koobaya cali aadan cabdulaahi caliyare ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala wilaayada baay waxay maanta howlgal qarax ay ka fuliyeen garoonka diyaaradaha magaalada baydhabo halkaasoo saldhig weyn u ah askarta kufaarta xabashida itoobiya qaraxan waxay mujaahidiintu si gaara ula beegsadeen askarta itoobiya waxaana qaraxaasi ku dhintay laba askari halka ay sidoo kale ku dhaawacmeen saddex kale oo isla xabashida itoobiya ah sidoo kale baay ciidamada mujaahidiintu waxay xalay weerareen xerada murtadiinta ee deegaanka goofgaduud buray ee hoostaga magaalada baydhabo ciidamada mujaahidiintu waxay xalay sidoo kale dagaal ku qaadeen saldhigga murtadiinta ee xaafadda towfiiq ee magaalada baydhabo dhanka wilaayada hiiraan ee dhacda bartamaha dalka soomaaliya dagaal u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka riddada ayaa maanta waxauu ka dhacay duleedka deegaanka halgan ee wilaayada hiiraan dagaalkaasi waxaa lagu dhaawacay laba askari oo murtadiin ah waxaana mujaahidiintu ay ku soo qaniimaysteen qori r b g ah iyo rasaastiisa dhanka kale wilaayada jubbada hoose waxaa xog dheeraada laga helayaa weerar madaafiic ah oo ciidamada mujaahidiinta ee ka ribaada wilaayada jubbada hoose ay ku qaadeen xerada murtadiinta deegaanka buuloxaaji ee hoostaga magaalada kismaayo madaafiicda ayaa gudaha u gashay xerada taasi oo sababtay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed oo soo gaartay murtadiinta waxaana inta la xaqiijiyay duqeyntaasi ku dhintay hal askari oo murtad ah waxaana ku dhaawacmay afar kale oo isla maleeshiyaadka murtadiinta ah dhanka wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada kufaarta afrikaanta ee degmada qornyooley sidoo kale shabeellada hoose waxay ciidamada mujaahidiintu xalay dagaal ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee magaalada buulamareer howlgalladan ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya ayaa qayb ka ah weerarada ay fulinayaan geesiyada towxiidka ee lagu dhiigbixinayo cadowga allah duulimaadyadii diyaaradaha ee gudaha dalka soomaaliya iyo dibaddiisa ayaa weli hakad ku jira kadib markii kooxda riddada ee lacaga baadah ku soo rogtay shirkadaha diyaaradaha ee dalka cabdulqaadir maxamed rabbaani ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya duulimadyadii soomaaliya ayaa weli xayiran kadib markii sharikadaha diyaaradaha ee ka howlgala soomaaliya ay shalay arbacadii ay dhaqan geliyeen shaka joojin ay ku dhawaaqeen kadib markii kooxda riddada soomaaliya ay ku soo rogtay lacago isbiirsaday oo baad ah kooxda riddada soomaaliya ayaa sharikadaha diyaaradaha ugu hanjabtay haddii lacagahaasi baadda bixin waayaan in ay waayi doonaan ruqsadaha shaqo sida uu warbaahinta u sheegay xasan xaashi oo ah guddoomiyaha dalladda ay ku midaysan yihiin maamulada sharikadaha diyaaradaha ee ka howlgala soomaaliya ilawareedyo ayaa waxa ay sheegayaan in shaqo joojinta ka dhalatay lacagaha baadda ah ee lagu soo rogay sharikadaha diyaaradaha ay sababtay in boqolaal qofood oo rakaab ah ay arbacadii shalay ka baaqdaan safaradoodii ay dalka ku imaan lahaayeen ama ay kaga bixi lahaayeen kuwaas oo ay ka mid ahaayeen bukaanno u socday cisbitaallada iyo dad ganacsato ah dhanka kale afhayeen u hadlay sharikadaha diyaaradaha ayaa shaaca ka qaaday in hay-adda riddada duulista rayidka ahi ay dhinaca kalena ka been sheegtay tirada diyaaradaha dalka ka shaqeeya waxaanuu yidhi isagoo arrintaasi ka hadlaya ilaa iyo hadda kooxda riddada kama aanay hadal waa ayna ka gaabsatay in ay faahfaahin ka bixiso waxa ay yihiin lacagahan baadda ah iyo sababta loo soo rogay sidoo kale xiriiro ay qaybo ka mida warbaahintu la sameeyeen hay-adda riddada ee duulista rayidka ah kama aysan jawaabin maleeshiyaad ka tirsan murtadiyiinta ayaa ku dagaalamay deegaan u dhexeeya gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe casaam carafaat ayaa warkan inoo faahfaahinaya wararka ka imaanaya xadka u dhexeeya gobollada hiiraan iyo shabeellada dhexe ayaa ku soo warramay in halkaas ay ka dhaceen dagaallo culus oo u dhexeeya maleeshiyaad ka watirsan maamulka riddada hirshabeelle dagaaladan ayaa si gaara waxay uga dhaceen inta u dhexaysa degmada jalalaqsi iyo deegaanka ceelbaraf waxayna wararku sheegayaan in weli ay sor fadhiyaan maleeshiyaadkii dagaalamay maleeshiyaadkan ayaa ka watirsan maamulka murtad cali guudlaawe balse waxay kala taabacsiiyeen maamulada riddada ee u kala magacaaban gobollada hiiraan iyo shabeellada dhexe xogta laga helay ayaa xaqiijinaysa in maleeshiyaadka murtadiinta ee dagaalamay ay iska dileen ilaa iyo afar askari ayna iska dhaawaceen ilaa iyo shan kale maleeshiyaadka murtadiinta ayaa dhaqan iyo caado u leh in mar kasta dhexdood ay dagaalamaan iyadoona sidoo kale badanaa u dagaalama qaab qabiil mahadsanid casaam dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka ayaa si ku meel gaara u hakisay dhaqaalaha maraykanku uu siiyo waddamada uu taageero oo ay soomaaliya ku jirto nuur cali warsame abuusheyba ayaa warbixinta warkan inoo hayaa saliibiga donald trump oo ah madaxweynaha cusub ee dalka maraykanka ayaa saxiixay amar si ku meel gaar ah u joojinaya dhammaan barnaamijyada kaalmada dibadda ee maraykanka muddo sagaashan maalmood ah iyadoona maraykanka uu arrintan ku sheegay inay tahay mid ay ku qiimaynayaan in dowladahaas ay fuliyaan hadafka ay leeyihiin arrintan ayaa qayb ka ah tallaabeyn cusub oo uu qaaday markii uu trump ku soo laabtay xafiiska aqalka cad ee dalka maraykanka gaal trump wuxuu sheegay in dhaqaalaha maraykanka ee uu dibadda ku bixiyo aysan noqon doonin qaabkii hore balse dhaqaalahaasi uu noqon doono mid uu maraykanka si dhow uga warhayn doono waxyaabaha lagu fulin doono iyadoona arrintaasi ay la socon doonto waaxda arrimaha dibadda maraykanka xogayaha cusub ee arrimaha dibadda dalka maraykanka ayaa sheegay in dollar kasta oo maraykanka ah oo lagu bixiyo dibadda uu noqon doono mid buuxiya saddex shuruudood kuwaasoo kale ah miyay ameerika ka dhigaysaa mid nabdoon miyuu maraykanka ka dhigayaa mid xoog badan miyuu maraykanka ka dhigayaa mid barwaaqo ah gaal trump ayaa muddo diidanaa dhaqaalaha uu maraykanka dibadda ku bixiyo in lagu sii wado sidii ay ku socdeen sannadihii lasoo dhaafay taasoo uu sheegay inay xaqiijin waayeen ahdaaftii laga lahaa tallaabadan uu qaaday madaxweynaha cusub ee maraykanka ayaa dowladaha ay saamaynta dhow ku yeelan doonto waxaa ka mid ah kooxda riddada soomaaliya gaar ahaan maleeshiyaadka riddada danab ee uu maraykanku gacanta ku hayo maraykanka ayaa in badan bixiya dhaqaalaha ay kooxdii riddada ka hesho dowladaha reer galbeedka iyadoona maraykanka uu horey u sheegay in la musuq maasuqay dhaqaalaha uu sida gaarka ugu bixiyo maleeshiyaadka riddada gaar ahaan kuwa danab ee baangaraafta xaaladda amni ee ka jirta dalka kenya ayaa sii xumaanaysa iyadoo saacadihii lasoo dhaafay dilal kala duwan ay ka dhaceen dalkaasi yaasir maxamed ayaa warkan inoo faahfaahinaya waddanka kenya ee dhaca bariga qaaradda afrika waxa uu wajahayaa amni xumo iyadoona gobollada iyo magaalooyinka dalkaasi ay ka dhacayaan falaal burcadnimo ah oo uu ku daadanayo dhiigga dadka kenyaanka ah kooxa burcad ah ayaa saacadihii lasoo dhaafay dilay nin dhallinyaro ah falkaasi ayaana ka dhacay deegaanka matharford e dadka deegaanka oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in kooxda dilka geysatay ay ku hubaysnaayeen toorey islamarkaana ay dileen ninkan oo xilligaasi wiilkiisa u sii waday goob waxbarasho dhanka ismaamulka migoore ee waddanka kenya waxaa la soo warinayaa in lagu dilay nin soddon iyo shan jir ah oo ka shaqaynayay suuq hilib oo ku yaala isla maamulkaasi guddoomiyaha kenya ugu magacaaba migori ayaa xaqiijiyey falkaasi isagoona intaa ku daray in ninka dilka geystay uu ka shaqaynayay isla suuqa waddankani ayaa maalin kasta martigeliya dilal iyo falal amni xumo ah oo faraha ka sii baxaya xukuumadda nairobi ayaana ku guuldaraysatay inay wax ka qabato amni la-aanta dadkeeda haysata marka laga soo tago dilka waxaa sidoo kale dalkani aad ugu soo badanaya afduubka iyadoona mararka qaar xitaa lagu eedeynayo inay ku lug leedahay dowladda halkii xukuumadda william ruuto ay wax ka qaban lahayd musiibooyinka waddanka ka dhacaya ayay ciidamo nabad ilaalin ah waxay u dirtay dalka hayti iyada oo sidoo kale kumanaan kale oo ka mid ah askarteeda ay duulaan ku joogaan koonfurta soomaaliya iyadoo dadka kenyaanka ah aysan haysan amni la isku hadlayn karo maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dowla diini ah u soo gebagabeeyey haweenka wax ku barta maraakiista degmada buulo fullay ee wilaayada islaamiga ee baay xasan cabdiraxmaan abuuxasaan ayaa halkaas warbixintan inooga soo diyaariyey waxaa macadkan muddo saddex bari ka badan dowlo loogu qabtay ku dhowaad toban macad iyo maraakiis waxbarasho oo gabdhaha ay si gaara u bartaan kuwaasoo dowro muddo saddex maalina socotay loogu qabtay gudaha macadka ricaaya ee degmada buula fullaay dowladan waxay ku qaateen hablaha muslimaadka duruus kala duwan oo uu soo diyaariyey maktabka dhexe ee dacwada xarakada shabaabul mujaahidiin saddex maalin kadib markii dowlada ay u dhammaatay waxaa loo qabtay munaasabad lagu sharfeeyey gabdhaha muslimaadka ee dowlada dhammaystay waxaana ka qayb galay mas-uuliyiin ka socotay maktabka dhexe ee dacwada xarakada shabaabul mujaahidiin mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee baay iyo culummo ugu horreyn sheekh cumar xayaakallah oo ka mid ahaa culummadii munaasabadda ka qayb galay ayaa dardaaran dhaxalgalla u jeediyey gabdhaha muslimaadka ah ee dowladda loo soo xiray waxbarashada gabdha waxaan idinka rabaa inaan doorkiina aan ka soo baxno hadday wiilashii amba walaalihiina ahaadaan amba kuwaad dhasheen ha ahaadaan amba kuwii aad u dhexdeen aad heerka u noqoteen aad hadday furinta geeyeen naftoodii iyagoo dhallinyaro ah oo fii reecaanatin waqtigii ugu qaalisanaa dhallinyarmadooda ku jira hadday waqtigoodii iyo dhallinyaradoodii iyo naftoodiiba ilaahay ay ka iibsadeen idinkana meel baad ku beegantihin waxaa weye tii hooyaha ilmaha tarbiyadiisa ku beegan tahay ilmaha waxbaridiisa ku beegan tahay dugsiga kawarqabkiisa ku beegan tahay guriga ilaalintiisa ku beegan tahay jihaadka tabaantabintiisa iyo caagadaha samaynta iyo buskudka qaybgalkiisa ku beegan tahay intaa kadib qaar ka mid a gabdhaha muslimaadka ee dowladda ka faa'iidaystay ayaa ka warbixiyey waxyaabihii ay barteen iyagoona mahad dhalile kadib u mahadceliyey maktabka dacwada xarakada shabaabul mujaahidiin islamarkaana ka codsaday mas-uuliyiinta dacwada in dowraadka noocan oo kale ay u soo celceliyaan waxaa muddo kooban oo saddex maalin dhan ku qaadanay dowro mu'asasadaen dhexdeeda marka maasha allah wax badanaan ka faa'idnay culum badanoo naga maqnaydaan ka faa'idnay marka ilaahay mahaddii waayo maktabu dacwa waan u mahadcelinaa dhammaantood waxaa ka codsanaynaa wilaayada iyo xarakada iyo maktabu dacwa inay noo soo celceliyaan dowraadka saan oo kale ah si aan wax badan uga faa'idno iyo culum badanoo naga maqnayd wax badanaa ka faa'idnay maasha allah waxaa ka mid ah maxaadarooyin badanaa ka faa'idnay sida axwaalu lqiyaama alwalaa walbaraa sifaatu lmar'ati almuslima iyo wax badanaa ka faa'idnay maasha allah markaas inaan saan noogu soo celceliyaana ku asinaynaa wax badanaa ka faa'idnay ilaahaygiina cilmigooda u barkeeyo intii munaasabadda gabagabada dowladan lagu jiray waxaa jiray su'aalo dhaxtaal ah oo la weydiinayay guud ahaan gabdhihii halkaa isugu yimid iyadoona gabar kasta oo ka jawaabta su-aasha la siinaya abaalmarin qaali ah su-aalahana waxay u dhacayeen sidan su-aasha koowaad waxay leedahay sida soo socoto udkurii halaatatan min asmaa'i alqiyaama oo macnaheedu yahay gabaryahay waxaad sheegtaa saddex magac oo ka mid a magacyada qiyaamada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh anigoo ardayad ka socota macad madarasada umu camaara faraceedii koowaad su-aashiina la weydiiyey jawaabteeda haddaan isku dayo yowma alxisaab yowma alqiyaama yowma alqaarica jawaabtaas gabadhaas waxay uga jawaabtay si sax ah ha soo istaagto hana qaadato abaalmarinta ay leedahay allahu akbar allahu akbar maa sha allah su-aasha labaad waxay leedahay man hiya awalu shahiidatin fi lislaam bismillaah anoo magaaleero kaltumusha cabdullaah madrasadaan ku socdanay tamacadu ricaaya su-aalin weydi haddaan ku jawaab sumaya radia allahu canha gabadhaas oo ka socoto machadka ee alricaaya waxay uga jawaabtay su-aashii si sax ah allahu akbar allahu akbar allahu akbar su-aasha kale waxay leedahay ما هو أعظم ذنب عند الله magacayga waa caaisha cabdulaahi aan- waa ka socota madarasada umu salama acdamu dunuub cinda allah ashirk wey gabadhaas si sax ah ay su-aasha uga jawaabtay allahu akbar su-aasha ku xigtahay waxay leedahay udkurii adduwal alsaliibiya almujaawira bisuumaal waxaad sheegtaa dowladaha gaalada ah ee ku wareegsan ee diriska la ah waddanka soomaaliya bismillaah magacay waa zaynab maxamed darsadaan ka socda alxikma su-aasha jawaabteeda hadda aan isku dayo waa kenya iyo etoobiya gabadhaas walaasha ah su-aashii la weydiiyey si sax ay uga jawaabtay allahu akbar allahu akbar
waaliga wilaayada islaamiga ee baay sheekh xamse abujacfar ayaa dhankiisa su-aal marka la fiiriyo u ekeyd laba su-aal weydiiyey gabdhihii muslimaadka ahaa ee dowladda loo soo xiray isagoona ku bixiyey toban doolar oo abaalmarin ah nabiga calayhi salaatu wasalaam yaa usoo jeefiya hilamboodii ama riyoodii maykii riyoodii muslimiinta oo duulen badana maren meel dheerna u duulan duulan adag maren n gabarle roogdiya may baa tahay ilaahay in weydi ini duulaankaasi ii dar may ahayn nabigan calayhi salaatu wasalaam kumad eeta nabigan may tilmaamay shay isaga nahasaari mana unku zuulu doogno isoo sheegaasay ka dheganye inti ilaahay shalaydiis lagu caabudow adduunka dhan gabarta magaajelayna fade shayka dambeenna magaajelayna fade saasuu macna أنا مقعي خضراء الشيخ محمود يوسف مؤسسة عن كسر على مؤسسة الرعاية سؤال جاوبت هذا اسكت قولي أم حرام بنتي ملحان تنكلم على السيف ترسولك سحسن
الله أكبر بارك الله فيك وجزاك الله خيرا سؤالاسي سصح يلنكو جوابي الله أكبر أول مرة لك قال لي غواية ثم دولار واية ugu dambeyn waxaa dowladda soo xiray oo soo gebagabeeyey sheekh xamse abujacfar isagoona gabdhaha muslimaadka ku ammaanay kaalinkooda ku aadan ka qaybgalka jihaadka gabdhaha muslimaadka ee walaayaadka ka nool inta aan oga qori dhiiben qoriga laka dagaalamo dhiiben rasasta laka dagaalamo dhiiben saafta laka dagaalamo dhiiben toorrada laka dagaalamo dhiiben gaala furmo laka amow dhiiben eranka furmo laka amow dhiiben biskudkiyo layba dhiibahayaan caagadaha galaysanoo laka waraabayoo layba dhiibahayaan musxaf qur-aanka dhiiben adkaarka dhiiben arbiciinka nawawiya dhiiben usuulu talaati dhiiben فالله المستعان على ما تصفون wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa xarun cusub oo waxbarasho ka hirgelisay deegaan ka tirsan wilaayadaasi cabdiqani maxamed ayaa warkan inoo faahfaahinaya waa munaasabad heerkeedu sarreeyey laguna fureeyey madaraso waxbarasho oo si toos ah u hoostagta maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada bakool taasoo laga hirgeliyey deegaanka yowkoyow oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada xudur madarasada oo loogu magacdaray saxaabigii qiimaha badnaa ee bilaal ibnu rabaax allaaha ka raali noqde waxaa xafladii lagu fureeyey kasoo qaybgalay culimaauddiin mas-uuliyiin waalidiin iyo indheergaradka deegaanka ugu horreyn waa kuwan qaar ka mid ah waxgaradka iyo ganacsatada deegaanka oo kalimaad soo dhoweyn u badnaa xafladda ka jeediyey so'o kumuugata una geeka fursad ma ilaahayna siyayha hooluna malkuu fadaw waana deegaanka halkayanka kooy walalka barelle taas towfiiqown ilaahan waafaji waay halka fayisudoy bulshada haddii anin owlaada ahayoo aawba ha dadaaleen gobolkana may waaha owlaadateeda lanki walbaraw naftees derji kuu fadee maalimiintana dadkii bulshadii maynlenaasa gaar ahaan ee halan ogaadoy isin u hoolo lasaynka fadaana dharjo lasaynka fadaana wal isin lasaynka baahanya an lahayna owlaadalay lasaynka fadaw se tartiibe iyo gaabe halaka dadaaloy un warki una ka daraan an taasuu xafladaasan aragahaytan kolba asgoolkiyaha asinba diyaaradeen unuuna kolba fiirsadaane aragaane emeloko ee laylahayn waladla gorode soomaaliya saka roogdi iyo qaabka oo wadanka yaala jari dadka dhanba gorode dowladisia dadkola kudeeriya ka jaran walalka baradaw wal diin iyo shogolka le iyo walaagasi maka jaran marka haddii ilaahay fadla jey dowladda shabaab dowlu dadko harakada shabaaba gure shabaab dowlu waliba ahlanki iyaalka anti sheeg maalanka ani masheersiye iyaalki kale lakoy leho meelu on hayna in sheegada adib arago hayt ilwalhayd ilaalo ku dhanta soomaalida eraas ogdaada dadka dhanba aragoaya marka wali lenaa dowlada ilaahayna gowyooy ilaahay ma aragna gaalada jibiy asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaasi kadib waaliga wilaayada boqool sheekh cuthmaan abu cabdiraxmaan oo xafladda furitaanka iskuulka bilaal ibnu rabaax ka qaybgalay ayaa kelimadan goobta ka jeediyey hadafka ama xafladda lanfadhiya waa xafladda furitaanka iskoolka bilaal ibnu rabaax ama madarasatu bilaal ibnu rabaax ee tuuladan iyo kooyow laku furaayo ilaahayaan ka mahadsan inuuna ha ku qiib galno goobjooginhaanaan idinku sheekayna eed iyo eed aan ka faraxsanna intaas kadib walaalayaal ee mujaahidiinta waagii la aragay ilaa inta dhatiyo iskoolha furnaayanga jaraan laakiin hadda deegaano badan oo tuulooyin ah ya geek ilaahaynin suurtageli in meelo badan hadeera meelo dharaw dudumaala ya iskool ha ku furni may kale ha ku furnay sarmaanga ha ku furni shalay isla shalay may ha ku furnay korkoor hadda geeka may barroogna iyo kooyo meelo kalena sii jara doonaa insha allahu tacaala taas marka waa nicmo iyo fursad ilaahayna sii waa walbarashadaasal ku fa'iidaysadooy insha allahu tacaala ardayd un ha saaraana arday marka akhlaaq leh labisjey muuqaal shay iyo dhaqan shay mucaamalaad yey akhlaaqdis caqiidadis dhinac walba may la raaya kitaabka ilaahi iyo sunnada rasuulka sal alla alay slam ku qaadadaw iyo ha saarna fadaan un insha allahu tabaaraka wa tacaala muqararka harka shabaal mujaahidiin dajiidii muqararkii hore yaa la fiiri kii hore oo soomaaliya la haada jartay yaa la fiiri wali gaalnimahay dhanac maadiga wali gaalnimahay wal ku saari wali fayla yaa laha ku saari jazaakum allahu khayra muqarar marka dhammaystirno adduunyii aakharabka koobano culumtii sharcigii wali adegeeg meelkalanka baafadiya iyo koyowkiinka kooyan ku faa'iidaysay gebagabadii mayba lahaa iskoolka bilaal ibnu rabaax ee magaalada iyo kooyow oo ka tirsan degmada xudur laka bilaabo baryay insha allahu tacaala nin furunyi macalimiintiina ilaahay baa ka mahadsana macalimiin oo khibradna lahoo barnaamijkaasa ka dhajaray meelo kale lagu sheenaya ilaahay nasiib siin kuwaali lagu faa'iidaysado horey waxa uu maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada boqol xarumo cusub ee waxbarasho uga hirgeliyey deegaanada kale ah dudumaale sarmaan korkoor iyo abal iyadoona madaaris kale oo horey u shaqaynayay dib u dayactir lagu sameeyey ugu dambayntiina askari taa'ibaha oo ka soo baxay safka murtadiinta ayaa isu soo dhiibay wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose bashiir muxiidiin abu ayman ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya xilli ay siyaasiyiinta iyo madaxda cadowgaha ay iska indhatirayaan xaqiiqda taale meedaanka soomaaliya si ay u marin habaabiyaan bulshada muslimka ah waxaa dhanka kale isbedellada aan cidna qarin karin ee muuqda ka mid ah askartooda oo noqday tusbax sii kala furfurmaya oo aanan cidna ku guulaysan karin xalintooda maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa toobada u qabtay ilaa ay lix askari oo ka tirsanaa murtadiinta kuwani ma ahan keliya askar ka soo firxatay furimaha si ay uga sheekeeyaan waaqaca ka jira xeryaha murtadiinta lagu ooday ee duleedka magaalada kismaayo islamarkaana laga maamulo magaaladaasi sidoo kale waxaa ku jira xubno muddo dheer ilaalo uu ahaa madaxda ugu sarraysa maamulka ashaadaladirirkaha ee isku magacaabay jubbaland askarta taa'ibiinta ee uu soo bandhigay maamulka jubbada hoose waxaa ka mid ah kow maxamed cali maxamed kaas oo ka soo goostay askarta riddada ee ku sugan deegaanka cabdalla biroole labo maxamed axmed oo ka tirsanaa ilaalada madaxtooyada wuxuu taa'ibkan muddo toddoba sanna istaaf u ahaa murtad axmed madoobe saddex aadan nuunow cabdulaahi wuxuu ka mid ahaa askarta ilaalada madaxtooyada ee magaalada kismaayo taa'ibka afaraad ee isku soo dhibay maamulka wilaayada jubbada hoose waa maxamed sheekh nuur wuxuu isna ka tirsanaa maleeshiyaadka cusub ee ku biiray murtadiinta cali cabdulaahi maxamed waa askariga shanaad ee isagoo toobadkeena soo gaaray wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose wuxuu askarigan ka tirsanaa guutada ay murtadiinta ula baxeen abris askariga lixaad ee lasoo bandhigay waa cabdulaahi cabdi xasan oo isna ka tirsanaa guutada abris ee maleeshiyaadka riddada askartan waxay idaacadda islaamiga andalus uga warbixiyeen xaaladaha quuska ee ka dhex taagan murtadiinta iyo wixii ay indhahooda ku arkeen islamarkaana ku riixa inay soo faarujiyaan safka saaxiibadoodii guutada madaxtooyada waxaan ahaa istaafka madaxweynaha maxay aheeday caqabado jira awgeed baan kaga soo tagay toddoba sanaan ka tirsanaa sanad iyo sideed biloon tababar ku jiray iyo shan sano iyo xoogaan shaqaynayay muddo intaa leeg baan ka tirsanaa ciidanka marka caqabado jira iyo dhibaato jirta awgeed baan kaga soo tegay inkastoo marka hore haddii aan iska ahaa nin magaalada iska joogo balaaye aan qabin oo waxba aan dagaallo xagalaynin aan iska ahaa kadib waxaa imaatay in furimaha lasu qaado sida janaac cabdullo kaleeto sida baarsi gunni oo kaleeto sida bulaxaaji oo kaleeto sida hadda meesha u dambaysa aan kasoo tago oo kaleeto kembooni oo kaleeto marka caqabadahaas oo kaleeto cid aan lala dagaalami karin nogula sheekeeya waa lala dagaalami karaa waxaa yeelay dad qof muslim oo jirna raadis ah oo mujaahid ah nin macnaha rabo inuu adduunya sii joogjoogo macnaha uu nololmaalmidkiisa fiirsado lama dagaalami karo sida aala sida muuqatabo waxaan ahay ciidanka jubbaland guutada abris asalaanteed waxaan ka imaaday magaalada gaalkacyood anoo iska shaqaysta niman dhalinyarada iyimid waxay dhaheen ciidan special la yirahda lagu qorayo bishii kun iyo shan boqol oo doolar qaata haa darwal baa noqonaysaa annagoo konton askariya diyaaradna lagu soo qaaday kismaayaana la keenay meel akademiga ladhahaana la geeyey labii toban ber markaa joogay nidaamka meesha ka jira markaa arkay waan uu waxaan go-aansaday inaan meeshaan iskaga dhaqaaqo xorriyadda layga qaaday timihii baa layga xiiray go-aankayga wuxuu ahaa inaan anugu meeshaan ka tago uu tababarka noo dhammaan ciidanka shiish la barin qoryo furfur la barin baa waxaa yimaaday nin jaran la leeyahay subaxii waana la fayliyey tiriiskana la siiyey qoryaana la siiyey waxay qayb ka noqonayaan askar si raxanraxana uga soo bixaysay safka cadowga islamarkaana arkay ciriiriga iyo liidnaanta nolosha gaalnimada ah waxayna intii dooratay nabadda iyo islaamka ay u soo laabteen eheladooda halka weli ay xaalad quusaha iyo mugdi ay ku jiraan askarta weli ku dambaysa safka cadowga ee aan garanayn waxa ku soo food leh kuna jira safka baadinimo iyagoo ku madax adeegaya mahadsanid abu eyman warbixintiisa waxay gun iyo gabagabo u tahay warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga andulus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkan mid mid ka la mid ah oo aan dib mar kale ugu kulanno ayaa noo madala inta ka horraysa waxaan idinkaga tegaynaa sidaasyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu